bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen waxaan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen waxaan u wanaagsan ayaanu hawdaydii ka leenahay khiyaartaana dhegeysata ee caawa waa habeen axad ah isniin ay soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha diseembar sanadka laba kun saddex labaatan qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolada shabeellada dhexe ee galguduud ee soomaaliya ay kula wareegeen deegaano ay ka mid yihiin ceeldheer iyo masagawa haddaba waxaan idila wadaagi doonaa faahfaahinta howlgalladaas iyo halkay sida gaarka ay kaga dhaceen qodobada kale aan idila wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono haddii rabi laga helana barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan faahfaahinta qaraxyo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho iyo laamaha ammaanka oo sheegay inay gacanta ku dhigeen qaraxyadan oo ay tilmaameen in lala damacsanaa in lagu qalqalgeliyo amniga caasimadda warkan ka soo baxay hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaanu sidoo kale caawa barnaamijkeena kusoo baahin doonaa silamida waxaan idila wadaagi doonaa falcelin ka dhalatay amarkii dowladda soomaaliya ee xirashada kaamirooyinka waxduuba ee c c t v da la yidhaahdo oo goobaha ganacsiga lagu xiro amarkan dowladda ka soo baxay oo ay ganacsatadu qaar ay walaaci ka muujinayaan wareysi ayaan idinkaga heenaa oo ada caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan iyo falanqeen sidoo kale waxaan idila wadaagi doonaa haddii rabi laga helo aanu barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyihii gobolka hiiraan ahna u qaabilsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee arrimaha ciidamada deegaanka oo maanta gudaha u galay deegaano waa cali jeet cusmaan ee deegaano ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha shabaab haddaba howlgalladaas iyo halkay sida gaarka kaga dhaceenna caawa ayaynu idiin soo gudbin doonaa dowladda soomaaliya waxay ka hadashay faa-iidooyinka ay dalkeena u leedahay cunaqabateyntii hubka ee dalka laga qaaday la taliyaha amniga qaranka oo ka qayb galay doodwadaha ka dhacda magaalada muqdisho arrimahaasi kaga hadlayo ayaanu sidoo kale caawa warar idinkaga heenaa qodobadaas iyo qodobo kale waxaynagu soo kornay intaenu barnaamijkeenu ku guda jirna ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habe waxaanu wanaagsan ayaanu dilanahay meel walba aad joogtaan qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho kuwaasi oo lala bartilmaameysaday xarumo ee, ganacsi ee, kuwaa oo ay ku xirnaayeen sida la sheegay kaamirooyinka waxduuba ee c c t v da la yidhaahdo qaraxyadaasi oo saacadihii lasoo dhaafay siyaabooyin kala duwan kaga dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa sababay khasaaro burbur hantiyadeed oo aad u baaxaw- aad u baaxad weyn waxaana qaraxyadan ay qayb ay ka noqonayaan tiro qaraxyo ah oo eh, ka dhacayay eh, dhowrkii eh, maalmood ee lasoo dhaafay magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaasina lala bartilmaameysanayey eh, xarumaha eh, goobaha ganacsiga oo ay eh, la bartilmaameysanayeen eh, xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab qaraxyadii ugu dambeeyey dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo xarumadu oo aan idhaahday xarumo ganacsi lala bartilmaameysaday warar kala duwan ayaana ka soo baxaya tiro saddex qarax ah kuwaasi oo sidaanu sheegnay siyaabooyin kala duwan kaga dhacay magaalada muqdisho qaraxyadan waxay si gaar ay kaga dhaceen xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha iyo weliba degmada warta nabadda ee gobolka banaadir sida ay soo wariyeen ilo wareedyo deegaanka ah qarax koowaad oo ah mid miino waxaa lagu waramayaa inuu ka dhacay xarun ganacsi oo ku taalo qeybta cirtoogta la yidhaahdo ee suuqa bakaare ee magaalada muqdisho halkaasi oo lala bartilmaameysaday sida wararku ay sheegayaan ee goob ganacsi oo aggaasi ku taalo qaraxyo kale ayaa jiray oo dhowrkii saacadood lasoo dhaafay siyaabooyin kala duwan magaalada kaga dhac laamaha ammaanku waxay sheegayaan in iyaguna eh, gacanta ay ku dhigeen eh, shakhsi la sheegay inuu eh, qaraxyo waday warka sobaxyadaha ammaanka ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay ruux doonayay inuu qarax ka geysto goob ganacsi oo ku taalo magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada ammaanka sidoo kale waxaa sheegeen inay gacanta ku dhigeen ninkii wada qaraxaasi kadib markii ay kaamirada waxduubta ee c c t v-du ay suurogelisay in gacanta lagu dhigo warbaahinta waxaa sidaas u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan xire waxa uu sidoo kale uu sheegay in laamaha ammaanku ay qabteen mooto bajaaj lagu waday miinada dhajiska ah iyo weliba qofkii la socday islamarkaasina lagu raajoogo shabkad iyadoona fuliso falalka amni darada ah
sidaad la socotaanba ee, muddooyinka ugu dambeeyey maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka waxay soo saareen awaamiir ku aadan in goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada muqdisho laga hirgeliyo ee kaamirooyinka si ay kaamirooyinka qayb ugu qaataan ee sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho waxaa jira markaasi kooxo ee, iyagu khalkhal gelinaya dadka ganacsatada ah inaysan xiranin kaamirooyinka ee wadayna maalmihii ugu dambeeyey inay miinooyin ugu dhajiyaan ee goobahooda ganacsiga nasiib wadaag eh, laamaha ammaanka maanta waxay ku guulaysteen inay fashiliyaan koox iyagu ee miino ku dhajisay ee dukaan qof muwaadin soomaaliyeed uu lahaa si u haligaan eh, maalkiisii naftiisaba waxaana gacanta lagu dhigay mooto bajaaj ee miinadaasi keentay iyo qofkii la socday iyagu damacsanaa inay falkaasi fuliyaan haddana gacanta ayaa lagu hayaa sidoo kale waxaa lagu raad joogaa shabakad iyaguna fulinaysa maalmihii u dambeeyey ee falalkaas amni darrada ah ay ku qalqalgelinayeen ee goobahaasi ganacsiga Ee, ganacsatada soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa inay dardar geliyaan howlaha ku aadan hirgelinta kaamirooyinka ujeeddooyinka markii horena awaamiirta loo soo saaray waxay ahayd in kaamirooyinkaasi ay ka qayb qaataan sugidda amniga taasoo maantaba suurtagelisay in raadraacii mootadaasi iyo dadkii kale falala amni darrada ka shaqaynaya lagu raadraaco islamarkaana gacanta lagu soo dhigo awaamiirta in loo hogaansamaan ku baaqaynaa ganacsatada inay laamaha amniga la shaqeeyaan qof walba oo ka hor imaadana waxaa u diyaara laamaha amniga inay shaqooyinkooda ka qabsadaan siday maanta ugu guulaysteenba inay gacanta ku soo dhigaan hari haweenna u taagan yihiin
codkaasi aad maqlayseen waxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir kaasi oo sheegayey eh, marka la eego in gacanta lagu soo dhigay eh, dad wada qaraxyo kuwaasi oo isku dayeen goobo ganacsi ay geliyaan sidoo kaleetana waxa uu sheegayey eh, afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere in eh, gacanta lagu dhigay eh, rag kale oo mootobajaaj watay islamarkaasina iyaguna doonayay inay eh, qalqalgeliyaan amniga caasimada muqdisho walow maamulka gobolka banaadir uu sheegay in dhacdooyinkan ama gacan ku dhigidda raggan ay suuro gelisay ee kaamirooyinka waxduubay ee c c t v-da la yidhaahdo haddana dad badan ayaa dhaliilaya go-aanka dowladda kasoo baxay iyaga oo ku eedeynaya ama ee kaga soo horjeesanaya go-aanka dowladda in ee, ragga ganacsatada ah ee ay dowladdu amartay in kaamirooyinka waxduubay ee c c t v-da la yidhaahdo inay xirtaan in aanay jirin cid amnigooda damaanad qaadi karta tan iyo markii uu soo baxay amarka dhigaya in ganacsatadu ay xirtaan kaamirooyinka ayaa waxaa kordhay qaraxyada miinooyinka ah ee ay kooxda shabaab ku bartilmaamaysanayso goobaha ganacsi iyada oo ay u hogaansameen amarka dowladda kasoo baxay khamiistii toddobaadkan waxay ahayd markii taliyahani samaha salaada uu tegay suuqa bakaaraha ee muqdisho waxaana uu ugu horgelayay ammaanka iyo waxa ka dhaqangala amarkii kasoo baxay hay-adda nisa kaasi uu ku aadanaa in goobahaasi ganacsi lagu xiro kaamirooyinka waxduuba ee c c t v-da maantana qaraxyadaasi ayaa dhacay oo ugu dambeysay haddaba eh, waxaa qadka ku jira eh, xildhibaan hore cabdi bare jabriil oo aan rabo inaan caaw wax ka weydiiyo eh, dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha ee go-aankii dowladda kasoo baxay iyo ee, dhaqangalkiisu oo eh, la fahamsan yahay in badan inay ganacsatadu dhibaatooyin aada u waaweyn ay kala kulmayaan Eh, haddaba iyo waxa uu ka dhigan yahay haddii wax uu ka bedeli kara amniga caasimada bal eh, xildhibaan hore cabdi bare jabriil soo dhawow intaasi kadib bal eh, waxaad u aragto ama sidaad u aragto eh, go-aanka dowladda kasoo baxay ee la xidhiidhay in goobaha ganacsi lagu xidho kaamirooyinka waxduuba miyaa la oran karaa eh, xasiloonida iyo nabadgelyada amniga yay eh, gacan ka siin kartaa hay-adaha ammaanka
Eh, bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin shacabka soomaaliyadna waa salaamaya dhammaantiin Eh, aad iyo aad arrintaas waxa weeye adeer waa arrin dab lagu sii shidahayo halkaa waxaa ka muuqata tabardarrada iyo awooddarrada hay-adaha dowladda Eh, waddan kaamiro waxaa lagu xiraa caalamka kaamiro dariiqyooyinka iyo wadooyinka iyo laamiyada iyo meel kasta waa lagu xiraa laakiin waa markee waa marka dalku amnigiisu boqolkiiba boqol yahay oo kaamirooyinka aan cid cid kale loo ciqaabayn oo aan ganacsi ganacsato lagu dilayn oo dadka aan dhibaato loo geysan karin laakiin dowlad aad isugu weyday dadka shacabka amnigeedu isugu weyday oo ka adkaan weyday inay dadka ku khasbaan kaamira dariiqyada ha lagu xiro oo dukaamada ha lagu xiro dukaankii iyo ciddii iyo aan ku xirana muxuu ahaa een, waa xabsi baa loo taxaabaya haddii adeertaas waa nasiib darro aad u weyn dadkaana amnigooda cudumma damaanad qaadi karto marka taladaa waxa uu soo jeediyey waxaan filahayaa dad aan hay-adaha amniga ama sirdoonka aqoon u lahayn baa soo jeediyey meesha kaamirada lagu xirayo waxay ahayd boqolaal dhalinyaro ah oo rag iyo dumara oo aan la aqoon oo aan ku faanaynin inay nabad sugud yihiin ama inay boolis yihiin oo daracda aan ku faanayn inay meesha kaamirada ku bedelaan bay ahayd marka halkaa waxaa kaaga kaaga cad aqoon darrada hay-adaha amniga haysata ayna aqoon u lahayn ba halkaa kaaga cad marka waxaan leeyahay war dadka shacabka ayaan la dhibaataynin amnigooda haddaydan sugi karin wax amnigooda dhibaato u keenaya idinkuna aad xal u aragta ayaan lagu samaynin waan ogahay qarxiyada ka dhacay een, dadka la qarxiyey dukaamada la qarxiyey dadkii cid waardiyanaysa male marka waa khalkhal hor loo shacabka loogu talagalay barakicintiisa waa gartay Eh, sida maamulka gobolka eh, aada maqlaysay dhowaana oo maanta uu sheegay eh, waxaa gacanta lagu dhigay eh, shakhsiyaad eh, qaraxyo waday oo goobo ganacsi doonayay inay geliyaan marka miyaanaan la oran karin tani waxay saacidi kartaa in eh, magaalada xasilooni ay hesho sidoo kaleetana eh, falalkii amniga lidiga ku ahaa ay yaraadaan marba haddii goob walba oo ganacsi ay kaamirooyin ku xidhan yihiin
haddii adeer horta mid waxaan leeyahay een, dhage- een, gobolka banaadir hadduu dad qaraxyo usoo qabtay oo iyadoo qaraxyadii la wado uu soo qabtay een, horta ha soo bandhigo laakiin waxay u badan tahay dad masaakiin oo meel maraya nimankan hay-adaha amniga oo askarta inta soo qabteen inay yidhaahdeen ninkaan waa ninkii qaraxa waday isagoon waxba lagu argo oo ay iska masabidanayaan Een, hadday gobolka banaadir run sheegayo horta dadka qaraxyada wato oo lagu qabtay ayaga iyo qaraxyoodii ummadda ha tuseen mediana ha soo bandhiga maxkamadana ha keeneen horta qodob waa qodobkaas qodobka kaleeto adeer kaamiradaan horey waan ka- mar hore haddana waa sheegay waan ku celinhayaa kaamira waxaa lagu xiraa dal amni ah oo aan kaamiradaas cid loo dhibaataynayn oo kaamirada aan la furanayn oo kaamirada dhibaato aan loo keenin laakiin kaamirada markaad meel ku xirtid oo kuwii sharwadayaha meel sadhooban yihiin oo dukaankii ay ku anreen maxi- ma- ma- dowladiina dhinac uga dhaaranayso nimankii afka duba dhinac uga dhaaranayaan waxa ku dhex baaba'aya waa dadkii shacabka ahaa iyo ganacsatada waxa ku baaba'aya marka meeshii la rabay xalka inay xal kale keenaan nimankan sirdoonka sheeganaya anuu sirdoon soomaaliya inuu leeyahay ma aaminsaniye waxaa fiican lahayd inay ka shaqeeyaan oo ay bedelaan meesha kaamirooyinka dad khibrad leh oo u tababaran ay keenaan haddayna khibrad aqoon u lahayna waxaan leeyahay waa saraakiishii een, sirdoonka soomaaliya waa dhooban yihiin oo aqoonta u lahayd u yeerta oo ka faa'iidaysta oo ahaydin tababareen Waa gartay.
laakiin inaad gidaar cidla iska ordido waxaan waxba ay ordin waa nasiib darro marka Waa.
khaladaadka hay-adaha amniga waa in waa in runta loo sheego waa waa gartay Eh, kadib amarka eh, ka soo baxay ee dowladda soomaaliya tan iyo markii amarkaasi uu soo baxay sida la socotay waxaa dhacay dhacdooyin badan oo amniga lidiga ku ah eh, gaar ahaan eh, goobo ganacsi oo dad shacaba ay leeyihiin oo aanan waxba galabsan iyaa la bartilmaamaysaday miyaanaan la oran karin ganacsatada qudhoodii waa eh, dherigii labada dhinac ka gubteen
haddee walaal walaal waaba sheegayo ganacsatadii labada dhan waa ka guban tahay dhinac dowladdii baa uga dhaaranaysa nimankan dowladda ah oo si- nabad sugudda sheeganayo tuutaha wata u dhaaranaysa oo qori wata haddaada gelin ee, godkaan kugu ridayna waa ku xirayna cagaha dhulka ugu dhufanaya qoladii kaleetana waxay iyana u dhaaranaysa u xirtay dhinac kale ka guban yihiin marka waxa ku dhimanaya meesha waa dadkii shacabka ahaa ee soomaaliyeed iyo ganacsatadii masaakiinteeda waxay ganacsiga ku heleen la ogyahay marka mas-uuliyadda wax kastoo halkaa ganacsatada ku dhaca oo lagu dilo oo lagu dhibaateeyo oo guryahooda eh, dukaamahooda la qarxiyo mas-uuliyaddeeda waxaa iskale ciddii kaamiridaa keentay eena awood u lahayn ay ku xakamayso ama ay ku ilaaliso waa waa gartay marka eh, marka aada eegto eh, eh, guud ahaan eh, goobaha eh, inta ugu badan eh, haatan albaabada la isugu dhuftay ee ee kasoo horjeestay inay eh, qaataan awaamiirtii dowladda kasoo baxday eh, waxyaabaha ay ku caawanayaan eh, waxaa ka mid ah inaanay jirin eh, cid qaadi karta mas-uuliyadda amnigooda eh, iyo eh, ama cid damaanad qaadi karta eh, mas-uuliyadda amnigooda maadaama loo hanjabayo eh, dhacdooyinka ay ka mid yihiin waxyaabaha laga soo warinayo marka dowladdiina waxaa la warinayaa inay eh, goobo badan oo ganacsi oo iyaguna awaamiirtaas kasoo horjeestay in albaabada la isugu dhafto maxaa dowladda la gudboon maxaase ganacsatadu la gudboon marba haddii dowladdu ay leedahay tallaabadan amniga ayaa ku sugeenaa ganacsatadii iyaguna ay cabashada ay muujinayaan
horta ganacsatadu go-aankay qaatay waa ku saxsan yihiin waa run haddaan mar la helayn amnigooda cid ilaalisa oo damaanad qaadaysa aan la helayn inay inay ganacsigooda xiraan ama ganacsigooda gobolada kale iyo carrada kale ula cararaan ama ganacsigooda meel kale ay la aadaan waa waa waa lagu khasbay maxaa yeelay cid ayna amnigooda sugi karin inay yidhaahdaan em, ha lagu xiro hadday ku xidhaanna qoladii kale dilayso haddee mas-uuliyaddaas nimanka dowladda sheeganaya ama sirdoonka sheeganaya mas-uulka iska ah waana tala xumada iyo aqoon darrada sirdoonka marka dow- waxaan leeyahay nimankan dowladda waxaan leeyahay dadka inta sida u dhaantaan oo u naxariisataan amniga haddaad ku sugi weydeen oo aad sugi weydeen waxba shacabkii ha ku- ganacsatadii ha ha la aadine waxaa samaysaan ku bedela booska ganacsatada dad aad tababarteen oo aqoonteed aad tababarteen oo aan bastoolad ku faanayn oo aan ga- gaar ku faanayn oo aan dariiqyada la taagnayn anigu nabad sugud baanahay iyo anigu sirdoon baanahay oo qarsoodiya oo aan laga aan la ogeyn horta suuqa ku yeeciya oo rag iyo dumar leh oo wax walba meeshay joogaan tartiib soo sheega horta taa samey haddaad had- waa haddaad tala qaadanaysaan ama caqli leedihiin ama aad rabtaan amniga inaad shugtaan kaamira amni waxaa lagu sugaa waxaa loogu talagalay waxyaabaha een, wadanka kale lagu qaribayo dhibaatada iyo dilalka iyo wadan amniga loogu talagalay iyo nin tu- dukaan jabsanaya baa horta kaamira loogu loogu talagalay looguma talagelin in dadka shacabka lagu laayo oo ganacsatadii lagu dilo oo qoladii kale tirada cab ku xiriya labada dhan bay iseegayaan horta taasaan leeyahay ganacsatadana waxaan leeyahay u yeer hay-adaha amniga inta la shirtaan runta u sheego waxaad tidhahdaan war haddaydan waan ku xiraynaa kaamiradii meesha hartaan waa ku xiraynaa laakiin idinku keena meeshii ciidamo ilaaliya oo afar iyo labaatankaa saac dukaan kasta iyo meherad kasta afar iyo labaatan kacaad waardiye ka ah oo isku bedela oo shifti shifti isu bedela oo ilaaliya kaamiradaas haddayna taa keenayn oo ayna arrintaa ka adkaanayna shac- ganacsatada u naxariisanayn dee adeer dowladda waxaan u arkaya nimanka surdoonku niman dalka eh, ganacsatadii barakicinaya oo raba dadku inay xamar ganacsiga kala cararaan oo aan lagu soo dhiirin oo aan muxuu ahaa bocsharad iyo ganacsi la keenin bay ka shaqaynayaan marka waxaan leeyahay qolada surdoonka waxaan leeyahay war tala xumaad ku socotaan aqoon dar- aq- aqoonta hadday saa idinka noqotay sidaas amni laguma sugo lagumana diyaarshee horta bal la imaada dari- dariiq kaleeto oo dadka lagu badbaadinayo iyo hantidooda iyo naftooda lagu badbaadinayo hay-adaha amniga laga rabaa inay la yimaadaan oo si xirfaysan ula yimaadaan ma ahan kaamira meel lagu xiray inay yidhaahdaan muxuu ahaa waa in ilaa ilaa wixii ilaaliyaan kaamira waxaa loogu talagalay meelo amni ah oo nin tuug wax dhacahaya mid wax dilahayo oo cararahayaa loogu talagalay looguma talagelin kaamirada in la yidhahdo khasabna ku xir haddii cidu aan lagu dilhayaa annagoo aad kuma ku damaanad kuma damaanad qaadi karno horta khaladkaas wey midka meesha jira marka waa in ganacsatada iyo shacabkaba loo naxaa waa garta waaya Eh, markaan eh, arrinka halkaa kaga tagno eh, waxaad ka warqabteen dhowaan eh, dowladda soomaaliya oo eh, cunaqabateyn dhinaca hubka ay saarneed eh, golaha ammaanka qaramada midoobey cunaqabateentii eh, kow iyo soddon sano kadib soomaaliya inay ka qaadeen hadda dowladda soomaaliya waxa ay leedahay eh, waxaa jira wadamo badan oo heegan noo ah inay hubina siiyaan marka aad eegto marxaladda dalku uu ku jiro eh, go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay qaateen eh, cunaqabateynta hubka dalka lagaga qaaday iyo marxaladda dagaal oo dalku uu ku jiro maxaa lee maxaad is leedahay eh, dalku way ka caawin kartaa eh, go-aankaasi taariikhiga ah
horta arrintan cunaqabateynta hubka laga qaaday arrin maantay xasan iyo nimankiisu soo dhameeyeen ma ahayn cunaqabateyntan waxay socotay ilaa dowladdii cabdiqaasim baa soo bilaabay cabdullaahi yuusuf baa kusoo xojiyey sheekh shariif baa kusoo xojiyey madaxweynaha hadda talada hayo maaragtay aan islahayn malaha waxbuu bedelahayaa oo waa waaye aragoo saarkii u dhaqmaya bay ahayd intaa wixii soo waday laakiin elerjiga ugu weyn oo in cunaqabataynta hubka iyo eh, maaragtay eh, cafinta deynta dowladdii gelisay oo energy u fuushay waxay ahayd dowladdii tan ka horreysay maxamed cabdullaahi farmaajo ay ahayd oo runtii eh, eh, ku bixisay eh, energy badan ku bixisay hadda xasan wuxuu yimid wax yar oo diyaarsan buu isa sii raaciyey laakiin waxaa meesha taalla Eh, golaha ammaanku hadda waa codeeyey hadduu codeeyeyna ma ahan in horay hubkal dadka waxaan rabaa inaan u sheega la ordayo lagu baana la ka qaaday haddii la qaaday cunaqabatayntu waxay u baahan tahay shuruuday u baahan tahay security councilku hadduu cunaqabataynta qaaday weli waxaa dhiman danaftigii iyo maaragtay eh, sahamintii soomaaliya markaan hubma geyn kartaa dalkii waxay soo qaymayn doonaan gobolada maamul goboleedyada iyo degmooyinka iyo caasimaday imaan doonaan wafti xeelba- xeeldheeriyaasha oo ku taqasusay dhinaca ciidamada imaan doona dalku ma leeyahay xeryo ciidan oo ciidan militariya oo rigliya oo diyaarsan ma leeyahay hubkaan maaragtay baakaradii lagu xarayn lahaa ama xeryihii hubkaan lagu lagu kontrol lahaa ama ciddii kontrol lahaa horta ma leedahay marta warta wax badan baa dhiman ee iska soo gadmaa hubka ilaa daraaftigaasu soo baxo oo sa- sahamin la keeno oo qolada sahamintu dib ugu laabato security councilka oo ay soo xaqiijiso in hub la wadanka hub la geyn karo iyo in kaleeto markaas ka bacdaa maaragtay waddanba soo fasixi karaan laakiin inta ka Way.
horeysa ilaa hadda waxa uun lagu hadlo waa midaas marka khatarteeda hubkaas uu leeyahay Way, way, waxaa Ee, marka- ilaa la helo ciidan qaran waa in la helaa waay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrimahaasi aad sheegtay ee ay xildheerayaashu baarayaan miyaad is leedahay soomaaliya waa u diyaarsan tahay
maya uma diyaarsana umana dhawa cid eh, ma- ma- dowladda maanta joogtaana uma diyaarsana umana soo jeedaan maxaa yeelay xeriyihii ciidamada baa ay shaxraashayaan ay gadahayaan xagee uga soo jeedaan maanta waxay ahayd xeriyihii ciidamada oo dhan ilaa ood weyne ka bilow ilaa muxuu ahaa si een birtii dhereer ka bilow xeradii taangiyaasha ka bilow eh, eh, ood weyne ka soo bilow kuliyadda jaalasiyaad eh, xaruntii seven seven dhulkii noocaas oo kale hiil weyne dhulkii noocaas oo dhammaanta waxay ahayd dowladdu inay gacanta ku hayso oo shacabka laga ilaaliyo Way.
oo dowladdu horey ugu diyaargaroodo hangare Way.
waaweyn laga dhiso oo ciidamada loogu socdo meel hubkooda ay ku xaraystaan oo markay magaalada aadayaan oo hubka dhigaan markii ay howlgal aadayaan oo hubkooda la siiyo sidii dowladdu ahaan jirtay Wa- laakiin wa- maantay waaya. Mm.
waxaynu u dhaqmay waxaynu u dhaqmaynaa sidii jamhadiyadii oo kale aynu u dhaqmaynaa marka hubkaasuna hadduu soo galo waddanka iyadoo saas ah khatarteeda dalku leeyahy waay waaya Eh, anaga taa anaga taa caddeynteeda meena laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, marka laga soo tago eh, go-aanka eh, qaramada midoobey ama golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee cunaqabateynta hubka uga qaadeen soomaaliya waxaa jira walacyo kale oo la qabay ah in haddii hubka loo fasaxo soomaaliya uu gacan geli karo cid kale aragtidaasi ma qabtaa
horta waxa weeye adigu idinku wariyaa tihiin oo wax walba waa iska fogeynaysaan oo waxaad aragtidaas eh, ma qabnaad leedihiin war ma hayno waxaan ku hadlayaa waa xaqiiqo dhab ah anaa xamar haddee jooga oo qayb ka ah oo hadda kasoo tegay aqoon u leh sarkaal ciidamada ah oo aqoon u lanaan ahay in intii xerahayd oo dhan waxna shacabku degan yihiin waxna hadda la beeciyo taa horta shaki male shacabka soomaaliya waa ogyahay Eh, midaan kaleetana waa sax khatarteeday leedahay waktigan xaadirka haddaan la helin haddaan la helin ciddaa hubkaa cid lagu aamino ama ciidan qaran oo diyaarsan lagu aamino oo fadaraal ah oo hubkaa ilaaliya haddaan la helin haddii adeer siduu haddaba gacmo kale u galay gacmo kale u galay buu gacmo kale u galayaa oo uga sii xoog badnaanayaa midda kaleeto waxa qof walba waa inuu ogaadaa haddaan system diyaarsan lahelin oo dowladdu ayna isku xirin dhammaan maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ayna sharceeda kasoo saarin isku xirnayn adeer hubka ganacsataa lasoo deg lasoo degaysa maamul goboleed kastaa lasoo degahaya xudu kasoo degahaya muxuu ahaa nimankan afka duuban oo maaragtay sharwadayaasha ah lasoo degahaya xu- xuduudahayna waa wada furan yihiin cir iyo dhul iyo bal cid kontroolaysa male wadanku saasuu dhow- saasuu u qariban yahay marka waxa weeye khatarta ka imaan doonta caalamkuna waa ogyahay wuu la waay socdaa marka khatarta markaa ka sidaas imaanaysa.
leedahay markaa sidaas leedahay waxaan u fahmay inaanay jirin nidaam loo diyaariyey xakameynta hubkaasi ee soomaaliya loo fasaxay
looma cid u diyaarisay iyo madax u diyaarisay aanu aanu aanu oradno aanu socono aanu oradno waa socon weynay aanu oradno weeye macnaheedu lama diyaarin madaxda maanta joogta iyo kuwii ka horreeyay oo oran jiray cunaqabataynta halkaan nala ka qaado wax u diyaarsan iyo nidaam u diyaarsan ma jiraan waxay la mid tahay dagaalkii sagaashan iyo kowdii ahliga iyo soomaaliya ka dhacay baan waxaan weydiiyey nin maanafaystada ka mid ahaa baan la kulma waxaane waa idinkii wadanka kiciyey oo wadanka dhi- dhibaatadan ka dhacday maanafaysta loo loo aaninayaaye maxaa idin qorshaysanaa oo idin aad u diyaarsanayde qosol buu inta ku dhiftay buu yidhi wax noo diyaarsanaa ma ma- maana haysane keliya waxay ahayd siyaadowna dhaaf dhaaf keliya naga ahayd buu yidhi laakiin wixii aan ka cabanayna wax ka daro ka daro dibadil baan galnay buu yidhi haatan cunuqabatayntii hubkii nala ka qaado hanala ka qaado wax kuu diyaarsan male ciidan qaran oo kuu diyaarsan ma lahan hubkaan meel aad ku xaraysid ma lahan dee hubku sida hadda uu yahay inta qabaa'il gacanta u galo baa maalin walba qabaa'ilku qabaa'ilkii kale ciidanku ula gelaya ay ku gadoodayaano madaxweyne kastoo yimaado hubkii lagula soo farabaxsanaya marka khatartaasoo dhan kamaynaan diyaar garoobe marka waxaa leeyahay dowladda wakti baad haysataane waktigaa haray intaan intaan daraaftigaa lasoo saarin oo ayna imaanin baarayaasha caalamiga ah u imaanin dowladdu waa inay ka hortagto oo hadda diyaarsato oo ay qorshaysato xoriyihii hubkaa lagu xarayn lahaa iyo ciidamadii waa inay sii diyaarisa anaa hadda usha hadday taa garan waayeen anaa hadda qishkaas siinayo usi maaragtay usii degahaye qorshahaas waa inay hadda sameeyaan oo kasii digtoonaadaan waayahay aada kuga mahad celinayaa xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo caawa barnaamijka qeybiga la ahaa ayuu ahaa waxuu igaga waramayey arrimihii ugu dambeeyey dhacdooyinka amniga lidii ku ahay dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay dhacay iyo arrinta la xidhiidha cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday haddii eh, dalkeenu u diyaarsan yahay in uu qaabilo hubka ay dowladdu sheegtay in dhowaan ay filanayso weli wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bishacaas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburidhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba waxba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadilka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaynu kusii siqeynaa markan haddii aanu fiirino ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya iyo ciidamada kuwa deegaanka ah ayaa lasoo warinayaa in galabnimadii maanta ay weerar ay ku qaadeen magaalooyinka ceeldheer iyo masegawa oo dhaca bariga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamadan ayaa dagaal kala kulmay dagaalamayaasha shabaab ee joogay deegaanka masagawa la yidhaahdo oo ay horaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya isaga soo baxeen wararka leelaya waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay gudaha u galeen deegaanadaasi sida warbaahinta ay u sheegeen saraakiil warbaahinta ciidamada sheegeen marka la eego saraakiil hogaaminaya howlgalkan saraakiishan waxa ay sheegeen inay soo bandhigi doonaan hub ay ka furteen kooxda shabaab waa hagaag dhinaca kaleeto haddii aynu fiirino dhegeystayaal gobolka hiiraan ee soomaaliyana waxaa lasoo warinayaa in ciidamo uu hogaaminayo oo qaabilsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ciidamada deegaanka cali jeete cusmaan ay howlgalay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka hiiraan oo ay dagaalamayaal ka tirsan shabaab ay ku sugnaayeen cali jeete oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey howlgalkii ay ka fuliyeen gobolka hiiraan
aan isleeyahay dhowr cisho cadowga ummadda soomaalida lilah al-shabaab waxaana iska kaashanayey geese kala duwan ayaa iska kaashada dagaalka ciidamada ilaalada deegaanka ama macawisley loo yaqaano oo runtii xaqiiqa marka laga hadlo duruufta ay ku shaqaynayaan iyo waddaniyadda ku jirta iyo siday uga fakerayaan dalkooda inaan cadow haysan ayagoon gaadiid haysan ayagoon raashin iyo xuquuq haysan waxaan leennahay ilaahay baa idinka abaalmari doona allaha subxaana wa tacaala ayaa idinka abaalmari doona dadaalka iyo wadaniyadda iyo soomaalinimada aad ku shaqaynaysaan sidoo kale waxa uu faahfaahin guud ka bixiyey howlgalka deegaanada ay ciidamada kula wareegeen iyo halka ay hadda sii baacsanayaan waxaan ka soo bilowno howlgalka meel la yidhaahdo miirqooley iyo meel la yidhaahdo feerfeer iyo dhulka aad uma kala garanaya kayma halkana ma suuro gelin in maxaan ku idhaahdaayey uma suuro gelin inay iska keen caabbiyaan xitaa uma suuro gelin haddana baacsigooda weli ciidamadii ilaalada deegaanka waxay sii baacsado waayaan dhulalkaas maxaa la yidhaahdaa cabdi cagweyn miyaa la yidhaahdaa kaymahaasi iskula maqan yihiin waxaa la sii baacsanayaa kuwii daciifka ahaa ee birimageydada dilayey birimageydada kuwii dilayey ayaa la sii baacsanayaa inay been sheegayaan waxaa caddaynaya xaq miyaa lala dhuuntaa inay been sheegayaan waxaa caddaynaya ma jirib dhigaan markaannu ka laabanana ilmaha iyo birimageydada iyo haweenka iyo dadka xoolaalayda oo masaakiintaoo beeraha tabcanaya ayay gowracaan halkaa hadda buurta afkeeda habeen saddexaad laba nin bay ku gowraceen oo waxay ka biiyeen aan la garanayn kuwaas wuu dhammaaday wakhtigoodii waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa ama aan u soo jeedinayaa war wakhtigoodii wuu dhammaaday waxaa la sheegaya kuwa filan dhammaaday tigid u goosanayee ha ku dembaabinina aakhiradiinna ha ku waayina adduunkana damiirkiinnu yuu dhiman yuu dhiman damiirkiinnu anaa xaqiiqada idiin sheegaya culimmadiinna way maqlaysaae waa cibaado dagaalka al-shabaab lagula jiro cibaado weeye war haddaad aakhiro aad jise ka helayso alla agtiisa oo aad dembidhaaf ka helayso oo adduunka aad ka helayso maxaanku idhaahdaa sharaf aad ka helayso oo cadowgii soomaaliyeedoo dadka dilaya aad meesha ka saarayso waxa kuu dhimanay maxay yihiin war qof kastoo soomaaliyo ha ku dhiirado qof kastoo soomaaliyo ha ku dhiirado ugu dambayn waxa uu fariin u diray dadka weli ku dhaqan deegaanada ay al-shabaab maamulaan isagoona si cad u sheegay in al-shabaab iyo dadka ku agnool ay isku mid yihiin isla markaana ay si isku mid a ula dhaqmi doonaan waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo xidho horena waa idinku sheegay war hoy soomaaliyey war hoy soomaaliyey calaa geellaay iyo anaa leela jeeda iyo u dhabaa gadhubaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi riyaa xun aad haysataan buurahanad ku haysataan iyo naftiibana waad waayaysaan haddaydnaan al-shabaab ka fogaad ka fogaada al-shabaab waraaya ka fogaada al-shabaab al-shabaab dhiiggiisaa noo bannaan ka fogaadaan idin leena haddaad ka fogaawaysiin dhiiggiinnaa noo
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo